waxaan kelmad siinayaa cabdicasiis samaale xajkiina keygiin jacana inoogu dari doonaan
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي وحن ويدي سنين وح ونعسن وافقشيو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار شنو فردوسين إلهي ويدي سنين إلهي عذابك نقحرين إلهي ويدي سنين waxaan ilaahay weydiisanaynaa in ilaahay subxaana watacaala waxaynu doonaynaa ee wanaagsan ilaahay inoo fudaydiyo waxaynu doonaynaa ee khayr inoogu jirna in ilaahay naga leexiyo o inaga joojiyaan ilaahay weydiisanaynaa taasi waa ducada aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiyeed walaalkay maxamed kaahin waan inu sida soo ogeyn in hadalkaan aniguna maanta ku jiro walaalayaal marka hore salaan qaali ah waan salaamayo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha xisbiga guddoomiye ku-xigeenka hoggaanka xisbiga guddoomiyaha iyo ku-xigeenka iyo xogeyaha golaha dhexe xubnaha guddida fulinta ee jooga iyo guddida qabanqaabada ee shirweynaha xisbiga kulmiye dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu munaasabadan qaaliga ah ee aad iyo aadka u qiimaha badan leh waa munaasabad runtii taariikhiya waxaannu maraynaa runtii taariikh kulmiya muddo dheer soo socday oo maalinba maalin runtii maalin walba aynu weji cusub iyo taariikh cusub iyo magac cusub run ahaantii aynu jeexayno waxaynu ilaahay ka baryaynaa sidii intii horeba ilaahay inoogu guuleeyey inta dambena in ilaahay subxaana watacaala inoo waafajiyo waxa uu khayr ugu jiro waxaan jeclahay marka koowaad in hadalkayga ku bilaabo dhismaha guddida cusub ee qabanqaabada inaan hambalyaynayo oon boqolkiiba boqol taageersanahay ay tahay guddi kalsooni boqolkiiba boqol aan ku qabo shaksi ka mida oo haba yaraatee aan dareen negative ka qabaana aanu jirin hadday tahay sagaal iyo tobanka hore la magacaabay iyo hadday tahay sideed laga daba toddobiyo labaatanka xubnood dad walaaladaya oo intooda badanan xisbiga aasaaskiisa iyo yacni soo wadahaynay inta dambana ka kalgamaaya oo axsaabtii iyo urbadii kale runtii naga soo birtay ka kalsooni boqolkiiba boqol aan ku qaba weeye oynu ku wada qabno waa rag aan shaksi u shaqayn doonin ummadda danteeda iyo danta xisbiga oo wada shaqayn doona waxaanan qabaa inay yihiin dadkii munaasabka ku ahaa taa runtii waxaan jecelahay inaan intaa dareenkayga run ahaantii inaan muujiyo dareenka labaad waxa weeye sida walaalkii guddoomiye muuse bixiba u sheegay xisbiga kulmiye waa xisbi taariikh dheer runtii soo maray halgan dheer runtii soo maray dhammaanteen waynu la wada soconaa labadii kun iyo labadii bahayd markii xisbiga kulmiye la aasaasay taariikhdaasi runtii midaynu ognahay bay ahayd ururadii xilligaa aasaasmay way badnaayeen aakhirkiina lix urur siyaasi baa isku soo hadhay oo tartamay saddexdii xisbiya soo baxay buu kulmiye namartuuga ka ahaa waada weydeen doorashadii madaxweynaha ku xigtay labada kun iyo saddexdii mudane axmed maxamed maxamuud silaayo maanta ina hor fadhiyo madaxweynaha dalka ah doorashadii labadii kun iyo saddexdii dhacday bishii abril siddeetan cod ayaa lagaaga guulaystay baa layidhi ninaan dalkiisa iyo dadkiisa u togayn mu aqbalay natiijo siddeetan cod baa lagaaga guulaystay waad ogtihiin waxyaabaha ka dhaca adduunyada hadday tahay afrika iyo hadday tahay waddamada xitaa horumarayba kumanaan coda iyo malaayiin coda la isku dilaa oo aan lagu aqbalin natiijadooda isagoo dalkiisa iyo dadkiisa lahajacdo ka qaba sabir buu u yeeshay siddeetan cod ayuu ku oggolaaday natiijadii inuu ku aqbalo oo madaxweynenimadii uu ku waayo sideed sannadoodna wuxuu sugaya doorasho labaad inay dhacdo oo dabadeedna tartamo oo nasiibkiisa ka qaado hadday labadii kun iyo saddexdii dhacday labadii kun iyo tobankii ayay ahayd doorashadii labaad ee madaxweyne oo ku guulaystay oo alxamdu lilahi rabbilcaalamiin dhammaanteen magarabiya gaashaan aynu ahayn wax lagu farxa weeye runtii waxaanayna tusaysaa biseylka siyaasadeed sabirka iyo inaad danta shaksiga ee leedahay danta ummadaada iyo dadkaaga ka horumariso uu ka horumariyey runtii waana taa ilaahay u qadaray inuu madaxweynaha dalka maanta uu ka yahay ilahay hau fudayday xilka u hayo waynu la wadnaa waynu runtii ku barbartaagana waxna qabaa runtii kulmiye taarikhdaa dheer soo maray ururadaa siyaasiga ee kala dambeeyey midba maalin ku soo biirayay ilaa iyo ururadii hadda ugu dambeeyey waxaynu nahay runtii dad ku walaaloobay maanta oo ku walaalaa kulmiye oon la kala xigsanayn oon la kala lahayn ee guddida qabanqaabadee hawshaa loo xilsaaray waxaan jecelahay runtii inaan ku guuriyo in ilaahay hawsha u fudayday guddida fulinta ee iyaduna ah hadda guddida yani shaqaynaysa ee hadda hawsha ay qabanaysa guddidan qabanqaabadu dhisi doonta ka talin doonta iyagana waxaa leenahay ilaahi subxaana watacaala ha u fududeeya hawsha xalaali waxay ku taliyaan mana waan tuwan ku barbartaagan sida oo kale hogaanka xisbiga oo runtii muujiyey xilkasnimo iyo waayeelnimo iyo sabir badan iyo mataqaana isku waditaan dadka waan ku barbartaagannahay howlaha soo socdana si walaaltinimo inay nagu dhammaan doonaan baan qabnaa si inay ku dhammaan doonaan ay ku jirto nasaaha iyo mataqaanaa eh, farxadi baan aaminsannahay guddida qabanqaabada xilka saaran dadka walaalada ah ee qof walba dareenka gaara si wax u doonayo walaada eega waxaad eegtaan udub xisbigii talada hayay sideed sannadood buu xisbiga kulmiye mucaarad ahaa labadii kun iyo labadii marka laga soo bilaabay ilaa labadii kun iyo tan- tobankii oo uu ku guulaysanayay doorashadii madaxweynaha xisbi mucaaradaynu ahay muu burburin wuu dhisnaa xisbigii udub way u suurageli weyday inuu doorashadii markii axsaabtii la furay inuu doorashadii soo galo oo uu tartankii galo uu ku guulaysan waayo kulmiye waxaynu aaminsannahay inuu yahay xisbi bisil xisbi tartanka gudihiisa yaalla iyo ka dhexdiisa yaalla aanu waxba yeelayn ayaan taynu xajka ku maqnay speech uu jeediyey guddoomiyaha xisbiga mudane muuse bixi cabdi oo maalintii guddida la dhisay ahayd runtii oo media si weyn loogu sii daayay qof kasta oo dareen wadaneedeed leh dareen kulmiye leh dowladda maanta jirta jecli uu ku fara xaqiiqatan kulmiye siduu yahay isagoo howlihiisa u dhammaysanayo sida tartanka gudihiisa yaalla aanu ahayn xitaa haddii la tartamo dadka kala kaxaynaya taasoo aynu ka dhabayno oo dhab noqota oo aynu isku hanayno guul iyo wax kastaba ayaa inoo badana aad iyo aad baad umahadsantihiin